haatan kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb saddex iyo tobnaad kana mid ah sheekadii waasuge iyo warsame qalinkii allaha u naxariistay xuseen sheekh axmed kadare dhegaystayaal waxay inoo maraysay waasuge iyo warsame oo mid waliba goor galaba halkuu deganaa ka soo dhaqaaqay waxay ku socdaan ballankii ay beerta nasashada ku lahaayeen kolkaas buu ku waliba beer gaar ah iska fadhiistay isagoo moodaya in magaalada aan tu kale ku oolin maqrib dambe ayuu mid waliba gurigii uu deganaa ku noqday isagoo isleh maxaa kii kala qabsaday dabadeedna markay reerihii u warrameen ayaa loo sheegay in magaaladu beero nasasho oo tiro badan ay leedahay sidaas ayayna ku ogaadeen sababta ay isu heli waayeen subaxdii dambe ayuu waasuge isku dayey inuu doono wadeegiis warsame waasuge guriga uu warsame joogo wuxuu arkay maalintii dirir qur-aanka la saarayey dibna uguma laaban maalintii oo dhan wuxuu wareegayay xaafadda howlwadaag nasiib darra ma uusan helin aqalkii dirir oo warsame joogay guryihii isu wada ekaa iyo jidadkii badnaa ayuu ku wareeray markuu quustay degmadiina ka soo baxay isagoo daal dartiis tallaabada jiidaya ayuu xusuustay in geed weyni ku dhex yiil aqalka dirir meeshaas ayuu dib uga laabtay mar labaad ayuu degmadii dhex galay markaas buu bartamaheeda istaagay ishana la raacay aqalladii hadhiirihiisa ku yiil oo dhan sidaas waxa u caddaatay yaabna ku sii kordhisay in aqallada intooda badan ay geeda ku dhex yaallaan meeshaas ayuu warsame dib uga soo cagajiiday isagoo ka quustay aqalkuu raadinayay niyaddana iska leh muraadkiisa gafaa minankiisa ma gafo waa suga isagoo guriga ummadda soo agmaraya niyaddana ka tashanaya oo isweydiinaya siduu wadaagiis warsame uga warheli lahaa ayuu jidka kula kulmay nin baabuur u kici waayey markaasuu ka mid noqday dadkii laga codsaday inay baabuurka riixaan mana diidin maxaa yeelay wuxuu xusuusan yahay mahmaadii ahayd intii nin dhibtaa laba ma dhibto waa suge waa dadka samafalka jecel laakiin maalintaas waxaa ka soo gaartay dhibaato weyn markuu riixidda baabuurka isu diyaarinayay ayuu ushii iyo ubbadiiba baabuurka dul saaray haddaba maxaa dhacay shufeerkii ayaa markuu baabuurkii u kacay iska dhaqaaqay isagoo aan baabuurka ku kalsoonayn hadduuba joogsan lahaa oo dadkii u riixay u mahadnaqi lahaa waasuga markuu hubsaday inaan baabuurku joogsanayn ayuu ka daba orday isagoo qaylinaya dadkii jidka maraayay ayaa isyiday ciyaar suuq ayaa duqa lacag ka dhacay markaas baa qof waliba harkiisii ka soo orday shufeerkii oo qayladii dadka maqlay ayaa isna baabuurkii joojiyey kana soo degay waasuge wuxuu yimid isagoo aan hadli karin oo orodkii ku xiiqay dadka oo dhamme waxay dhowrayaan duqa hadalkiisa qaarna waxayba lahaayeen noo waran maxaa kugu dhacay markuu xoogaa nastay ayuu hadlay wuxuu yidhi war ushayo ubbada ii soo dejiya markii sababtii la ogaaday ayaa qof waliba qosol la raftay oo shufeerkiina qoslay markaas buu waasugana qoslay markii la wada qoslay goortii la kala tegayey ayuu mahamahay oo yidhi balaayo waa tii kaa qoslisa waasuga wuxuu aqalkii wiilkiisa tegay goor duhur ah isagoo aad u daalan reerkiina wuxuu uga sheekeeyey dhibaatooyinkii uu maalintaas la soo kulmay waasuge iyo warsame waxay ismoogaayeen muddo laba toddobaad ah iyadoo uu mid waliba raadinayay midka kale maalintii dambe ayay goor duhura isku arkeen masaajidka marwaas oo ku yaal bartamaha xamar boqolaal qof ayaa salaadii duhur sugayey laakiin intaan tukashadii loo joogsan welina dadkii soo gurmayo ayuu warsame meel dheer ka arkay waasuge oo geesta kale ka soo gelaya masaajidka markaas buu iska dhawaaqay isagoo leh waasugow waasugow odaygii kalena markuu maqlay oo arkay wadaygiis ayuu halkiisii ka soo orday oo dadkii salaada sugayay ka soo wada dulbooday qaarna daldale nasiib darro odayaashii oo aan isla soo gaarin ayaa salaadii la aqrimay markaasaa mid waliba halkiisii safka ka galay markii salaadii laga baxay ayay isu yimaadeen isla dhaafsadeen salaan farxad le iyo iswaraysi gaaban intaa kadib waasuge ayaa warsamo ku marti qaaday inuu maalintaa kala soo qadeeyo aqalka muuse soona barto gabadha wiilkiisu qabo si farxad leh ayuu martiqaadkaas warsama u aqbalay hore ayuuna uga warhayay ina waasuge inuu qabo haweeney caddaana oo maariya la yidhaahdo wax yar kadib odayaashii waxay yimaadeen aqalkii muuse nasiib darro waxay maalintaas aqalka ku soo beegmeen maariye oo yaro jiran markii la qadeeyey cabbaarna la sheekaystay ayaa salaadii casar la aadaamay odayaashii halkoodii ayay ku tukadeen markii ay salaadii ka baxeen oo ay ducaysteen ayuu warsame muuse u yeedhay oo ku yidhi koob yar biyo ku keen aan gabadha jiran tahliil u tufneen waa suge oo xoggaal u ah inayan reer muuse tahliisha jeclayn kana hortegila samafalka uu wadeegiis ku kacayo ayaa intaas niyadda iska leh ilaahow dhimaan wax ogeyn ha cadaamin saa wax ma ogeyn muuse wax kastaba ha qabee maalintaas wuu ka xishooday odayaasha markaasuu koob yar biyo ku keenay markay tahliishii tufeen ayay magaalada isu raaceen laakiin intaysan aqalkii ka bixin ayuu warsama u mahadnaqay reer muuse kadibna macasalaameeyey markuu muuse la ballamayey waxaa dardaarankiisa ka mid ahaa muusow markay gabadhu tahliisha cabbayso waa inay saddex jeer ka bataa bisinkana ku bilowdaa kadibna ay madaxa iyo beerka gacanta la marsataa galabtaasi waxay ahayd markii ugu horreysay oo waasuge iyo warsame ay keligood magaalada u daawasho tagaan waxay mareen jidadka waaweyn iyo suuqyada magaalada waxayna wadajir ula kulmeen waxyaalo badan oo ay reer magaalka ku dhaliileen waxay arkeen ciyaal yaryar oo la da-ah kuwii miyiga ku ilaalinayay weylaha iyo maqasha oo markii qof baabuur meel dhiganayo u soo kala orda marmarna ku dagaalamaya oo inta qarsho isu jabsada la kala ridayo odayaashu ma garan sababta ugu wacan cid u sheegtana may helin laakiin waxay u qaateen ilmo aan waalid iyo walaal midna lahayn waxay arkeen rag iyo dumar badan xoog iyo caafimaadna ka muuqdaanoo haddana tuugsanaya marmar waxay la kulmayeen masaakiin run ah oo cilil iyo curyaanba leh waxay garabtaas arkeen wiil labaatan jira oo laga daba yaacayo qof walibana leeyahay tuugga qabta tuugga qabta markay odayaashu dadkii waraysteenna waxaa loo sheegay inuu wiilku islaam waayeela oo dukaan wax ka gadanaysay kala soo orday kiishgacmeedkeedii lacagta waxay la yaabeen rag ay subaxdii hore arkeen mid waliba goonidiisa ayuu u arkaya gelidkii hore islama ay socon ayagoo jare iyo turub ku ciyaaraya agagaarka kawaanka xamar weyne oo weli halkoodii yurura waxay kaloo indhahooda ku arkeen oday da-dooda ah oo inta khamri ka dhergay isagoo sakhraansan dariiqa dhacdhacaaya ciyaal tiro badanna daba yaacayaan dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo qayb afar iyo tobnaad kana mid a sheekadii waasuge iyo warsame sobcaalkii soddonka maalmood hadduu eebba idmo